Munaasabaddan oo kordhinaya xarunta SWCD ee magaalada Muqdisho iyo tababar Lankuphore ayaa ka mid ah Shinyanga, hogaamiyayaalka bilaanta Guddiga Shirkadayasha Afrika ee Soomaaliya. Unkoreynta iyo waliba arrintaasi ku hadalaya guddoomiyaha SWCD Zahra Maxamed Axmed muhiimadda munaasabaduna.
Howlan waxay bilowday wasiir khadiija January inkastoo lasoo bandhigay 8 March markiisii ay ahayd laakiin waxaa wax soo socday oo maxaa tiray adduunka oo dhan ay samaysteen wasiiraddana fadlan ku soo gaartay in dharba Soomaaliya in loo sameeyo howlan oo ah shabakad haweenka Afrika ay leeyihiin. Howlan marka waxaa waaye wax isku xidhkii maxaa tiray hoggaankaas Afrika waxaa la sameeyey 2017 oo ugu horreeyeen toddoba waddan oo Afrika ka mid ah. Howlan waxay ka kooban tahay marka lix ay ka kooban tahay qodob oo ama bilar loo yaqaano. Lixdaasayto aa waxaa ku jirta mid ugu horreysa oo ah dowlad wanaag.
Guddoomiyaha bilaantay gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa tilmaantay iyo gabar kasta iyo kuma talo korta fagaarayaasha caalamiga.
maanta madashan waa madashii owlan ee aan rabno inaan kaga qayb galno iyadoo ay joogto guddoomiyihii ku-meel gaarka ahaa inaan dooranno guddoomiyaha ee dhisi doono golaha aan la shirtegi doono kaas oo la rabo annagoon ka fiirinaynin annagu waxaan nahay haween waxaan nahay federaal hooyadu waa federaal reeraan u dhaxnay reerna waan dhalnay macnaheedu maa shan gabdhood oo isku hayb ah hadday noqoto inaan dooranno inayna mateli karaan oo aan dhahno waxay u qalmeen aan codkeenna siino adigoon u fiirinaynin qabiil inaan u dooranno gabdhaha hogaamin doona magaca gabdhaha soomaaliyeed doctoresa farxiya muumin oo xubinku ee guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ayaa xustay in goobo kasta laga ilaaliya xuquuqda bilaanta maxay naga caawinaya marka ay naga qaban kartaa oo aan rabnaa inaan kala qayb qaadano kana mid noqonno xiriirkan afrikaanka ah oo loogu talagalay inaan ka wada imaano runtii waxay ka mid noqonaysaa ay ka horumarinaysaa ajanduu leeyahay afrika oo ah labaatan lixdan iyo saddex labada kun lixdan iyo saddexda iyo horumarka yoolka waara oo ah labada kun iyo soddonka xildhibaan caashe koos oo ku mid ee golaha shacabka ayaa u mahadnagtay hirgelinta hogaamiyaasha bilaanta haddii ayna khadiija maanta dhexda inta u xidhato ayna iskuduubnida gabdhaha ka shaqaynin oyna hoggaan u samayn habluhu leeyihiin heerkaynu maanta gaadhnay maynu gaadhnayn aniga waxay la tahay ina tahay yodidiilay noo soo hoyatay ilaahaynaynu naga dulqaaday kala qoqobsanaantii iyo haweenkii mid waliba meel waxay ku samaysanaysay oo aan noqonnay mid keliyaata tan maanta aan u gogol fadhinay guddigaani ay u joogto ay guddoomiye ka sii tahay gabadhaydu ifraax waa iftiinkii waa shulcaddii u soo baxaysay haweenka soomaaliyeed tobabarkan uu sahayiq ayuu ka mid ay sinyiga hogaamiyaalka bilaanta guddiga shirkadayaalka afrika ee soomaaliya iyo sidii lan ilaali lahayay bilaanta goobwalbiyo rooganga sidii yoon ku mid nagada lahayeen ajandaha iyo la dagaalanka faqiirnimada